ururka midooda afrika ayaa dalalka beesha caalamka ugu baaqay inay ka qayb qaataan gurmad xoogan oo lagu samata bixinayo dadkii dhibaatada ay ka soo gaartay qaraxii xooganaa ee sabtidii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada muqdisho sarkaal ka tirsan ururka midooda afrika ayaa sheegay in qaar ka mid a dadkii ku dhaawacmay weerarkii ka dhacay muqdisho ay u baahan yihiin gurmad caafimaad oo dhinaca dibadda ah waxaanu intaa ku daray in midooda afrika uu door weyn ku yeelan doono caawinta dadka ku waxyeeloobay qaraxii ka dhacay isgoyska soobe ee magaalada muqdisho ururka midooda afrika ayaa bogaadiyey gurmadka xoogan ee ay samaysay dowladda turkiga oo diyaaradii dhakhaatiir u soo dirtay magaalada muqdisho si loo daweeyo dadka qaba dhaawacyada halista ah ugu dambeyntii ayaa waxaa midooda afrika uu dalalka caalamka ugu baaqay inay ka gacan siiyaan xoojinta dagaalka ka dhanka ah rakada al-shabaab oo inta badan weeraro khasaare geysta ka fuliya gudaha soomaaliya